الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد waxaan u ballansanay muxaadarada cinwaankeedu ahaa alxasadu wa aharuhu sayi cala alfardi walmujtamac xasadka ayaynu ka hadli doonaa insha allahu si dimnana waxaynu ugu dari doonaa in qabyaaladda ku saabsan oo iyada lafteedu waa nooc min alxasad oo tanshau can alxasad qabyaaladdu inta badan waxay ka dhaaratay iyada lafteedu xasadka un marka iyadaa si dimnayaynu sheegaynaa laakiin waxaynu si caam uga hadlaynaa marka hore cudurka la yidhaahdo xasadka waana sidaa xadiis qad ku sheegtay waaba daa ayaa xadiis qad ku sheegaysaa inuu yahay daa-un in cudur yahay marka waa cudur ku dhaca qalbiga ku dhaca oo dee aan cudwi ahayne macnawiya oo cudurrada qur-aanku sheegay waxa weeyaan quluubta ku dhaca oo aynu ku aragnay quluubta in loo qaybiyo qaar caafimaad qaba iyo qaar buka ilaa man ata allaha biqalbin saliim oo qalbi caafimaad qaba nooc kalena wax lagu sheegay maxay fii quluubihi marad marka labadaa nooc baa qur-aanku sheegay marka waxay ka mid yihi xasadku cudurrada ku dhaca qalbiga weliba waa cudur khatiira oo dilaaya oo halisa weeye sidaynu ka arki doono insha allahu tacaala dimna alkalimaat ama almuxaadara waxaynu ku sheegi doono ee ama nusuus ama aqwaala marka qofkuna sidaa loo amray inuu daahiriyo daahirkiisa iyo oogadiisa ku daahiriyo biyihii iyo wixii la midka ahaa waxaa layna amro sharciguna amray baatinkana inaynu dahirno oo ku dahirno ikhlaas iyo daaca iyo xubbiga iyo nasiixada iyo waxyaabaha ilaahay jecel yahay kana dahirno waxyaabaha xunxun ee xasadka iyo kibirka iyo cujbiga iyo kuwa la midkaa aynu ka dahirno iyo shirkiguna ugu weyn yahay iyo wixii soo raacba markaas qalbigoonu sheegnu leeyahay salaamo iyo ictilaal labadaba xanuun iyo iyo caafimaadba xadiisi kalena waa kii sheegayey nebiguusu yihi salى اllahu عalayhi wasalam alaa waina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kuluhu waida fasadat fasada aljasadu kuluhu alaa wahiya alqalbu marka qalbiga salaaxiisu wixii wax yeelayeen laga ilaaliya waa waajib sida xasadkaas oo kale fadliga uu leeyahay iyo adilada kusoo aroortay fara badan tahay in xasadka qofku ilaahay tabaaraka wa tacaala ku arsaaqo salaamaة sadri laab caafimaad qabta iyo qalbi caafimaad qaba ilaa man ata allaha biqalbin saliim waxaa soo aroortay nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadiis isagoo la jooga nin saxaabada ka mida in uu ku sheegay inuu yahay ahlujanno markaas saxaabigii la odhan jiray cabdillahi bnu camr bn alcaas markii uu dabagalay ninkaas wuxuu soo ogaaday oo ninkaas uu sheegay inaan horta wuxu arkay inaanu salaad fara badan iyo qiyaamuliil iyo wax badan aanu samaynaynin markaas markii dambe wuxuu ku yidhi saxaabigaasi maa huwa ilaa maa ra'ayta waxa camalkii wa intaad aragta buu yidhi niyow habeenadaadii la joogtay wax badan oon sameeyo aan dadka dheerahay ma jiraan buu yidhi hayra annii laa ajidu fii nafsii liaxadi min almuslimiina qishan wa fii riwaayatin qilan walaa axsudu axadan calaa khayrin acطaahu allahu iyaah wuxuu yidhi qofna wuxuu yidhi muslima laabteeda qishiguma hayo iyo qili iyo xumaan iyo caloolxumo qofna kama xasida buu yidhi khayr ilaahay siiyey tabaaraka watacaala marka cabdullahi bnu camr bnu caas oo kii lahaa waa tadnagaga dheeraysa ama wax weeyaan kaasi waa kaan la gaarhaynin arrintaasi waa arrin aan la gaarhaynin bimacnaa xasad dhammaan in laga wadaa caafimaad qabo oo aan xaasidba ku dhicin ayuu ka wadaa waa illaa wax weyn saxaabadu xaasidiin may ahayn iyo wax ka wada inaan xaasidba qofka ku dhicin waa arrin adag oo waxaa la yidhahdaa maa khalaa jasadu min xasad marka ninkaas inuu qaayo ka gaadhay oo aanu habeenaba baryin isagio qofba in yar calolxumo ayuu yidhi aanu magaranaysaa ama aanu xasadu qofna xasidin waa arrin wax weeyaan casiira laakiin se ilaahay qofkuu fududeeyo fudud ee ku dadaala sheikhulislaam wuxuu odhanaya raximah llahu tacaala wa bi haada isagoo xadiiska markuu sharax sheegayo ina ninkaas waa ansaari ahaa ninkaas ansaari buu ahaa marka wuxuu ohanaya wa bi haada ahna allahu tacaala cala alansaar faqaala walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja mima uutuu wayu'iruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa ay mima uutiya ikhwaanuhum almuhaajiruun wixii walaalahooda muhaajiriintaa la siiyey ayaa looga jeedaa buu yidhi qaala mufasiriinna buu yidhi hadalkii shekh islaam baa watee laa yajiduuna fii suduurihim xaaja ay xasada wakayda mima uutiya almuhaajiruun kuma xasidayaan oo qayd uma hayaan iyo cadho wixii muhaajiriinta la siiyey uma qaala bacduhum min maal alfay wa qiila min alfadli waataqadum labaduban waa soo gelaya wixii ka caamsanba wax kastoo la siiyey laakiinse aayadaha waxaa si gaara siyaaq u ayidayaa faygii in fayga laga hadlayay laakiinse fadligii taqadumkana ku xaasidi maayaan oo taana way ka horreeyeen oo fadliga u qirayeen faygana kumay xaasidaynin marka ansaartu waxay ahayd qoom ilaahay ku ammaanay in aanay xasad aanay lahayn marka halka waxaynu istinaaan ama tambiihan ugu daraynaa dadka qaarkood inay isku khaldaan markay salaamatu sadri ka hadlayaan cadaawaddi diinta iyo isku khaldaan iyo iyaa salaamatu sadriga layn amray oo salaamatu sadriga ay u soo qaataan in wax weeyaan qofkii qof ahlulbidaca iyo ahludalaal iyo ahlushara ka beri noqda ama ka fogaada ama ka diga ama sharka ummadda uga diga sharkooda inay yidhaahdaan waxa weeyaan salaamatu sadri ayaa loo baahan yahay qofku wax weeyaan oo marka ay qishkii ka dhigaan salaamatu sadri inay waxa weyaan haddii ummadda bidcad iyo shirki looga digi waayo oo dadkii ahlulbidaca ahaa la caddayn waayo oo waxa weeyaan la yidhahdo waxa weeyaan salaamatu sadriga ha lagu dadaalo iyo ukhuwada iyo walaalnimada iyo midnimada taasi waxa weeyaan waa qish ee maaha tii la doonayey waana min talbiisi waana min talbiisi ibliis oo oo waxa weeyaan ku odhanaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi marka afkaaga laga nabad galo laabtada laga nabad galo markaas sax maaha sheekh wuxuu noo sheegay ibnu taymiya hadeer maraynay inuu aayadda ku fasirin in ansaarta waa lagu fasiray inay tahay sida uu sheekhu sheegay aayadda ka horeysna muhaajiriinta xitaa kuwa dabadood yimi maxaa lagu sifeeyey والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kuwii hore ku sifaysan waa lagu sifeeyey kuwa ilaahay ku ammaanay inana wax laynaan inaan ku ducaysano oo ilaahay ka barina oo ku dadaalo walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuu rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan taas waxa weeyaan waa salaamatu salaamatu alsina oo way ducaynayaan walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuna waa maxay salaamatu alquluub bay doonayeen suduur marka waxay ku dadaalayaan inay ilahay weydiisteen oo ay la imanayaan salaamatu alqalbi wallisaan inay ka nabad galaan labadaba muslimiintu gaar ahaan mutaqadimiintii iyo labada qolo hore lasoo sheegay si gaara ayay usoo gelayaan ciddii ka dambaysa muslimiinhiina inay ka nabad galaan qalbigaaga iyo carabkaagaba ood ugu ducayso qalbigana aanad waxa weyaan qilli ugu haynin markaas taasi waa khalad hadalkii hore u noqonaynaaye in bidcooyda iyo sharka iyo ummadda inta loo qariyo qofku uu moodo uu shaydaanku moodsiiyo inay taasi tahay salaamatu sadri iyo waxa weyn ukhuwadii la doonayey waxaa taa ka cagsiya kusoo horjeeda qof xaasida oo buqdi iyo xasad ka buuxo oo dadka markuu necab yahay ee uu qofku xaasidaayo tabdiic ama taxdiir ku samaynaya oo tatabucu zallaatihi ku samaynaya isagoo waxa weeyaan arrintaa ka dhigaya inay tahay waxa weeyaan sunne arrinta ku xambaaraysana ay tahay xasad iyo tashafi minhu inuu wax weyan qofka xasidaayo qof aan waxba koogeyno sunno ku sugan istiqaamo ayuu dadka qaarkoodna ka daba shaqaynayaan markaasay odhanayaan waxa weeyaan ay nusxi ka dhigayaan iyo naqishkii isna waa qish ee nusxi maaha shaydaanku labada qolba waa jira ilahay inaga nabadgeliyo waa darafay naqi waa laba daraf oo naqiidayna oo waxa weeyaan had iyo jeer iska dhaca quluwi iyo iyo tafriid tacriifka xasadka ibnu xajar baynu ka soo qaadanaynaa kutubta luqada ahayd in laga soo qaato laakiinse maadaama cilmigiina ku tacalluqayo oo xasadkii de u noqonay mid sharciya iyo mid kale buu noqon karo waxaanu ka soo qaaday ibnu xajar markuu uu tacriifinay wuxuu odhanaya alxasadu tamani shakhsi luqada lafteedu waa noocaasun siday sheegayaan culamada luqadu tamani shakhsi zawaala nicma can mustaxiqin laha xasadku waa inuu tamaniyo qofku inuu ka suulo nimco qof ilaahay siiyey oo mustaxiqu ah ayaa tamaniyeysa haddaan mustaxiqu ahayn waa halkeeda rabbana admis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim waatii la habaarayayba gaalada qaarkood ee laha xoolahooda baabi marka kuwii dee dhibta kuwooda ee muslimiinta gaalada ku dhibaataynayay xoolahooda kuwa xoolahooda waxa weeye ilahay inu ka suuliyo haddii la tamaniyo iyo haddii la habaaraba iyagu soo geli maayan laakiin sacan mustaxiqi laha bushoo ku qeydi qof istixqaaqay oo sharcan u istixqaaqay oo xoolaha aan dulmi ku haysanin in aad waxa weeyaan dhibaatana aan samaynaynin muslimiinta aan ku dhibaynin inaad iska tamanido inuu ilahay xoolaha ka qaado oo ka suulaan xoolahaas acamu min an yasca fii daalika awlaa way ka caamsan tahay zawaalkaas nimcada inuu u saciyo oo ficil ku daro iyo inaanu ku darin xasadku midnaba labaduba waa xasad laakiinse hadduu dee caam hadduu sacyi ku daro waxbaa sii raacaya inuu sheekhu inuu sheegi doonaa marka hore waa xasad fain saca kaana baaqiya hadduu sacyina ku daro oo isagoo marka hore dee tamaniyey zawaalka nicmada haddana hadduu saci iyo ficil ku daro ayu dariiqa ha maro dariiqadu doonaba ha maro taa wuxuu ku noqonayaa baaqi baaqi buu ku noqonayaa oo baqyi buu markaa ku dhacay baqyiguna waa dembi aada u weyn insha allah xagga dambe ku arki doonaa baqyiga xasadkana iyo culamada qaarkood inta badan baqyiga waa isku fasiraan oo marka aayadaha soo arooray wamaa tafaraquu ilaa min bacdi maa jaahum lcilmu jaahum lcilmu baqyan baynahum ama kuwii xaasidiinta ahaa ee yuhuuddii laleeyahay waxa weeyaan rasuulka markay beeninayeen lahaayeen baqyan baynahumna lahaa ama waxa weeyaan baqyan bay u sameeyeen sidaas baqyan an yunazila allahu min fadlihi calaa man yashaau min cibaadihi baqyigu marka waa xasadkaasu laakiinse waa baqyi si halkan aynu ka fahmayno waa xasad uu raacay sacyi loo sacyinaayo zawaalkii sida halka ibnu xajar aynu ka fahmayno waana siday ku sifaysnaayeen dee yuhuud iyo nasaariya kuwa noocaas ahaa oo iyagu ficil bay ku darayeenoo dee diinta inay is hortaagaan bay isku dayayeen markaa waa baqyigu marka waxa weeyaan waa xasadka waxbuu la dheeriyey markaa xasad mujarada markaa noqon maystaa haddii la raaco had iyo jeer tafsiirka culimmadu markay wax kelmad kelmad ku fasirayaan way soo dhoweyn bay mararka qaar noqotaa in aanay waxa weyan kelmad kelmadda lafteeda aan ahayn laa rayba fiihi laa shaka fiihi markay leeyihiin bimana culimo badan waxay sheegeen inaanay isku inaanay si walba isu daabaqaynin ay macno dheeraada kale leeyihiin marka baqyigana waa la mid macno dheeraadu ka leeyahay xasadkiiyo waxa raacaya sacyi ilaa zawaali nicma wain lam yasca haddaanu sacyina fii dalika walaa adharahu oan muujin walaa tasababa fi taakiidi asbaab اlkaraahati alatii naha nuhiya almuslimu canha fii xaqi اlmuslim nudir haddii aan waxba ficila ku darin waa la eegaya xaaladiisa markaa fain kaana almaanicu lahu min dalika alcajsu bxayu low tamakana lafacal fahada ma'zuur wain kaana almaanicu lahu min dalika taqwa faqad yucdaru lahu liannahu laa yastadiicu dafca alkhawaadir nafsaaniya fayakfiihi fii mujaahadatiha an laa yacmala biha walaa yaczima cala alcamali biha marka waa iska fahmaysaane waa uun kii isagu aanu sacyinin ayaa markaa la kala qaadayaa inuu cajsi ugu sacyin waayey oo hadduu tamakun lahaa samayn lahaa waa dambaabaya kaasi waana xaasid iyo isagoo waxa weeyaan dee tamakunaayena taqwa u diido laakiinse waxa weeyaan mujaahadatu nafsi inuu ku daraan looga baahaya kaasina oo aanu istirsaal ku samaynin xasadkii markaa nusuusta kusoo aroortay xasadka haddaynu tacriifkiis ka baxno oo fara badan tahay ma koobi karayno am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi waxa weeyaan waa waa demi iyo ceebin la ceebeynayo yuhuud iyo waxa weeyaan wixii waddadooda raaca oo waa khuluqii yuhuud iyo ibliis baa ugu horreeyey lacanahu allah oo waa kidee aadam xasiday wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim marka gaalnimaday dadka ku celiyaan waxa ku xambaaraya baa la yidhi xasad marka ibliis waxa weeyaan waxa ku xambaaray waxay ahayd inuu xaasido aadam iyo xawaa waxay ahayd xasad inankii dilay walaalkii ee labadii ibna aadanna waxay ahayd arrintooda xasad bay ahayd marka waxa la yidhahdaa awalu danbin cusya allaha fi asamaa awlu danbin cusya allaha fi lardi waa xasad labaduba oo samadan ibliis waa ku caasiyey arladana ina aadam xasabaa maa naclam bay culamada qaarkood ku daraan waxay dhahdeen dawantayn ognahay inay waa laga yaaba inay naga horreeyeen ummado hore iyo waxaynaan ogeyn laakiin intayn ognahay dembi ilahi lagu caasiyo waxaa ugu horreeyey xasadkaas nebigana sala allahu calayhi wasalam markii lasoo diray ahlu kitaabkii iyo carabtii quraysheed iyo in badanoo ka mida ka hortimi qurayshtii waxa ku xambaarayay xasad buu ahaa waxaa ka mid a nusuustiisa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska abuu hureyr warinaayo wuxuu yidhi لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حديث كاسنا وحديث معروفة بخاري مسلم باوريي لفظ المسلم بالاقارة سان رميستران مركز لا تحاسدوا بلغوه رئيسيي inta dambena xasadu ma inta badan ka dhalataayo tadaaburka iyo tabaaqudka iyo baycu bacdin calaa bacdin walaa yaxqiruhu iyo dulmiga iyo khudlaanka dhammaan waxaasuna wax weeyaan waa waxyaabaha istitbaac uu ku samaynaya xasadku xasadku wuxuu leeyahay waa dembi keligii ma ma jooge dunuub kaloo fara badan buu dabada ku haystaa oo qofka ku xambaara insha allah waa arki doonaa meelaha martamaynu sheegi doonaayo markaas xasadku waa saasaa lanogu diiday ibnu xajar markuu xadiiskaa fasirayo wuxuu odhanayaa wakuun cibaad allahi ikhwaana hadihi aljumla tushbihu altacliil lima taqadam kaanamaa la tacliilinaayo manhiyaadkii soo hormaray laa taxaasaduu walaa tanaajashuu iyo kuwii la midkaha kaannahu qaala idaa taraktum haadihi almanhiyaat kuntum ikhwaana haddaa noqotaan qaarka oo kuun cibaad allahi ikhwaana haddaa ka tagtaan waxaas waxaa noqonaysaan ikhwaan wamafhuumuhu buu yidhi idaa lam tatrukuuhaa tasiiruu acdaa'a haddaa ka tegi weydaana ee mafhuumka xadiiska waxa laga qaadanaya acdaa baa noqonaysaan waana waaqic siduu yahay qofka qofka xaas hadday dadku isxaasidaan waa culoobaya wamacnaa kunuu ikhwaanan iktasibuu maa tasiiruuna bihi ikhwaanan mima sabaqa dikruhu wagayra dalika min alumuur almuqtadiyati lidalika ihbaatan wanafyan wax kastoo keensanaya ukhwada ku dadaalo kuwaa soo hormaray ka mid yihiin marka wuxuu onaya sheekhu wahuwa xadiiثu cadiimu ishtamala calى jumali min alfawaa'id wاlaadaabi اlmuxtaaj ilayha waayo xasadka waxa weeyaan waa aadaabba kuwa aadaabtii iyo tarbiyadii ayaa soo gelaya cabdulaahi ibnu mascuud wuxuu onaya radi allahu canhu laa tucaaduu nicama allahi buu yidhi nimcooyinka ilaahay ha xasidina hala coloobina dheh nimcooyinka ilaahay hala culoobina faqiila lahu waman yucaadi nicama allah oo yaa la culoobaya nimcooyinka ilaahay qaala aladiina yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi raasi wuxuu odhanayaa tafsiirkiisa ku odhanaya iclam ana almadaakhil alatii yaأti shayطaanu min qibaliha fi اlasli ثalaaثa madaakhilsha shayطaanku ka soo galaya bini aadamka waa saddex asalku waa saddex alshahwatu wاlghadabu wاlhawa saddexaasuu sheegay uma lahaa nataa'ij saddexaas waxay leeyihin natiijooynayana فالحرص والبخل نتيجة الشهوة والعجب والكبر أو الكبر نتيجة الغضب والكفر والبدعة نتيجة الهوى marka saddexdii wax ka dhashay maxay lix baa ka soo hoos baxay faida اجtamacat hadihi الsita fi bani aadam tawalada minha saabic mid toddobaad baa ka dhashay buu yidhi marka lixaas bani aadam ku ururaan wa huwa alxasadu waxoo dhan marka la isu geeyo bimacnaa xirsi iyo bukhl zaayid cajab walkibr zaayid alkufr walbidca yusaawi kam alxasad buu leeyay intaasoo laisku daraa noqonaysa xasadkiiyo saab toddobaynaya wa huwa nihaayatu alakhlaaq addamiima akhlaaqda xun waa meesha ku dhamaato buu yidhi xasadku waa meesha ku dhammaato akhlaaqaha damiimka ah nacuudu billah markaas waa dembi aad u weyn oo shaniica foolxun oo wax badan koobsanaya saa kufriga uu sheegay sheekhu iyo wax la mid ah dee waynu soo aragn inuu kufri koobsanaayo oo dee wax weeyaan gaalada wax ku xambaaray kufriga u ahaa maxay xasad u ahaa alxasadu waxaynu sheegaynaa bal waxyaabaha raacaya dunuubta raacaysa oo badan tahay wax ka mid ah waxaa ka mid ah oy culimmadu sheegeen inuu khalal caqiidada gelinayo dacfi iimaanka inuu keensanayo naqsun fii towxiid illaah oo siduu caqiidadii u gelinaya khalal waxay yidhaahdeen fiihi ictiraad calaa cala allahi fii qadaa'ihi qofkan wuxuu ictiraadaya qadihii ilaahay iyo qadarkiisii waitihaaman lahu fii qismatihi bayna khalqihi buu ayuu tuhmaya ilaahay inuu qismaduu khalqiga u sameeyey inuu ilaahay aanu cadaalad ku samaynin واعتراad على cadلh ilahy cadaaladisi u اctiraadaya walow calى lisaan اxaalba ha ahaatee qolbayuu odhani اladii aqaamahu fii mulkihi bkhafiyi xikmatihi waladiifi suncihi fastankara dalika واstabshacahu saasuu dee dawnkiru yihi wax weeyaan maxaa qofka waxaa loo siiyey qaala iبn اqayim wuxuu odhanayaa alxasadu fi اlxaqiiqa nooc min mucaadaat الlah xasadku xaqiiqadiis waxa weeyaan waa nooc ka mida ilaahay culowla la culoobayo oo la colaadinayo fainahu yakrahu nicmaة اllahi calى cabdihi waqad axabaha allahu waaxaba waqad axabaha allahu ilahina nimcada waa la jeclaaday qofka waa la doona bimacnaa qadaran buu la doona ama xitaa sharcan bay noqon karta ilahi la jeclaaday qofka oo jaazay ilaahay siiyey addunyada bay tahay wa axaba zawaalaha canhu kana wuxuu jecel inay suusho marka ilahay mucaadaynayo waa dibbu ilahay ku yihi ilahay wuxuu jeclaa isagu waa la culoobi ilahay wuxuu jeclaa isagu ma jecla wallaahu yakrahu dalika fahuwa mudaadun lilahi fii qadaa'ihi wa qadarihi wa maxabatihi wa karaahatihi waxaasuna ilahi waa ku mudaadaynaya oo kaga soo horjeeda walidaalika kaana ibliisu caduwuhu caduwahu xaqiiqatan ilaahay waa sidaa daraaddeed buu yidhi ibliis wax weeyaan waa cadowga ilaahay ee dhabtaa lianna dembahu kaana can kibrin waxasad faqalaca faqalcu haatayni asifatayn bimacrifati illahi wa towxiidihi waridaa bihi wa canhu walinaabati ilayhi waxaa laga foqi karaa wiil labadaa sifee kibir iyo xasada in ilaahay macrifo loo yeesho iyo towxiidkiisa waridaa bihi wa canhu walinaaba ilayhi waxaa kaloo wax weeyaan istitbaac ku samaynaya oo soo raacaya dunuubta soo raacaysa xasadka ka mid ah caqiidat ulwalaawa walbaraa uu ka soo horjeeda caqiidat ulwalaawa walbaraa xasadkii ma ogola oo qofkii uu xasidayda oo la culoobaya walow weli ilahayba ha ahaadee walow weliba ha weligii lala jeclaaba ha ahaadee isaguu colaadinaya isagu waayo xasadkiisa isaga uu ka horumarinaya marka kolo hadduu dee xasadkii ku xambaaray inuu la culoobo qof weli ilaahaya dee walaagiiyo baraaga caqiidadiisii dacfi baa ka gelaya waxaanu soo gelaya man caada lii waliyan waciidkaas halsi inuu ku dhaboobo wuxuu keeni karaa kaba sii weynba kufri iyo shirki waynaga soo arkayna yahuud iyo nasaare iyo in badanoo quraysh ka mida wax ku xambaaray bisa ma shtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baqyan an yunazila allahu min fadlihi calaa man yashaau min cibadi ba lagu cileeyey wuxuu keenayaa qofku inuu qofkaba dilaba oo naf ilaahay xarimay baad jarto ayuu kugu xambaari karaa xasadkii ama aad tabi qofkii tamaniya xaasidka ahaa inuu qofku dhintiyo halaagiisa oo gaariga la dhaco ama meel hadduu baxo ama waxa weeyaan haddii meel wax ka dhacaan ama cadow gacanta ku dhigo xitaa haddaanu si uu gacanta ula tegin waxaa laga yaba inu tamaniye inuu qofkaasi in la yidhahdo maanta lagu soo warramo ninkii hebel waa waa ku dhaa waa ku daayay ayaa laga yaabaa dee tasina waxa weeyaan waa waad waxa jecesha dilkiisii iyo inuu cadow ka ka qaalib noqday iyo wax la mid ah een waana la garanayaa dee labadii ilmaha aadam wixii isku isku dileen xasad buu ahaa sidaa daraaddeed sixirka laftiisa uu keeni karaa dadka qaarkooda juhaasha ah oo marka ay xasadkii ku tamakuni waayeen dilkii qofka ama naftiisii ay dhibaateeyaan ama xoolihiisii dhibaateeyaan ama caruurtiisii dhibaateeyaan qofkii inay xasidayaan af iyo addeenna ay toos ugula baryeeri kari waayaan waxay marayaan waddo qalsoon oo ah maxay sixir ku waxyeele ama ku dil ama xoolihiisa ku baabi'i ama waxa weeyaan ee markaa sixirkii hadda waa gaalimo markaasi xasadku wuxuu ku xambaaray maxay sixirkii buu geeyo gaalima iyo inuu naf jaro ama maal baabi'iyo ama caruur dhibaateeyo ama dad kale u dhibaateeyo ama reerkii kala tafriiqiyo xaaskii iyo reerkii isku diro kala kala eriyo oo shaqadii shaytaanka in dadka la kala kaxeeya markaa sixirkii buu keeni karaa wuxuu keeni karaayoo dunuubtiisa ka mid ah aharada waxa la yidhahday laynoo diiday oo xuquuqdii dadku kula lahaayeen qofkii kula lahaa inaad xasidaysaaye wixii lagugu soo dhiibay ama wixii ka dhexeeyey ama dowladdii ama waxa weeyaan wilaayadii khaaska ahayd ama wax kastaba ha ahaato inta kasta waxaad haystaa ha lahaato ciddii xaq u lahayd inaad waxa weeyaan athara ka samayso iyo anaaniyo oo aad tirahdo waxa weeyaan maya maya ood u diido inay xaasidkii laa yunsifu lilmaxsuud qofkii xaasidkaa u insaaf samayn maayo maxsuudkii insaaf u samayn maayo marka wixii uu xaq u lahaa waa inuu diidaa waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah anahu yuuritu albaqdaa bayna annaas lianna alxaasid yubqid almaxsuud dadka hadday isxaasidaan waa waa is- waa waa culoobayaan taasina waxay diideysaa waajibkii ukhuwada muuminiintu inay isjeclaadaan laa yum laa tu'minu xataa taxaabbuu laa yuminu axadukum xataa yumina liab- li- li- liakhiihi maa yuxibu linafsihi waxaasoo dhan waa ka hor imanaya xasadka ma ogola xaasidku waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha yamtanicu alxaasidu min qabuuli alxaqi ida jaa'ahu can dariiqi almaxsuud wayaxmiluhu cala alistimraar fi albaatil aw cala albaatil kama xasala liahli kitaab wuxuu keeni karaa qofkii xaasidkaha qofkii xaqii hadduu uga yimaado ku xaasidaayey hadduu xaggiisa uga yimaado inuu xaqii aqbali waayo oo baadilkiisii istimraaro uu yidhahdo maya xaq muu sheegay waa baadil waxuu sheegay isagoo xaqii garanaya inuu diido xasadka ku xambaaraya ahlu kitaabka iyagoo xaqa garanaya yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ayaa haddana xasadka ku xambaaray inay diidaan markaa dadkii muslimiintaha laftoodii xaqii walow gaalimooyi ahaana ha ka sokeeyee ehlu sunnihii oo kale ehl bidcadii dee waa u- waa diidaya xaq inay ka qaataan haddii xasad meesha jiro dii waxaas waa bidco oo loo caddeeyo waa diidayaa qaadan maayo oo xaqiya maadaama uga yimid maxsuuda oo xaasidaayo xaggiisa hadduu ka soo gaaray ma yeelayo taasina waa caynul kibri weeyaan waa- waayo waxa kibirku waa maxay waa batrul xaq xaq oo la difaaco la diido weeyaan marka kibirkii buu ku ridaya markaa in xaqii inuu difaaco diido waqamdi الnaas buu ku ridayaa waayo waxa weya qofkan wuxuu diidaya xaqa qofkan uu xaqraya laftiisu leeyahy muxuu garanaya ama wax la mid ah marka kibirkii buu keensanayaa iyo xaqii oo la diido Ee, waxyaabaha kale culimmadu sheegeen waxaa ka mid ah al- qofka xaasidkaahi laa yabdulu nasiixata lilmaxsuud walaa yaqbalaha walaa yaqbaluha minhu minhu xaqa ee naseexada qofka maxsuudka waxaa sidaya qofka xaasidkaahi naseexada uma naseexeeyo hadduu arko inuu jar ka sii dhacaayo wuxuu leeyahy udah u sheegi ma odhan ma- ka soo joog meesha odhan maayo ama waxa weeyaan uu diintiisa waxa weeyaan khalad ku dhacay uga naseexayn maayo wax adduunyaha iyo wax aa- aakhiraatoona uga naseexayn maayo Een, iyo wax diinatoona hadduu isagu u naseexeeyana ka aqbali maayo ka aqbali maayo nas- naseexada ibnulqayim wuxuu odhanayaa een, hadallada malaab ma baan sheegay inna qaarkood waan soo sheegay hadalka fatxulbaariga iyo ibnulqayim waan soo sheegay ibnulxajar wuxuu odhanaya fatxulbaariga xadiiskan sheegay laftiisu sharxiisa ku odhanaya fawaid fawaidku ku odhanaya ibnu qayyim hadalkii hore wuxuu kale odhanaya ibnu qayyim hadal dambe ka soo naqlinayay hadalkii hore ibnu taymiya majmuuc fataawo ku jira arkaan alkufri arbaca kufriga arkaantiisu buu yidhi tiirarkiisu waa afar waa alkibru walxasadu walghadabu walshahwatu afartaasu ku taagan yahay kufrigu markaasuu sheegay u yihi falkibru yamnachu linqiyaad kibirku qofka wuxuu diidaya inqiyaadka inuu xaqii raaco inagu soo sheegna qofka hadduu qofka xaasidaayo waxa weeyaan ee, meel qofka hadduu kibraayo xaqa ma aqbalo walxasadu yamnacuhu qabuula nasiixa wa badlaha qabuula nasiixati wa badlaha Een, xasadkan wuxuu yidhi wuxuu u diidaa qofka inuu naseexadii isagu een, dadka u naseexeeyo iyo inuu ka aqbalo labadaba uu diidaya marka cala kulli xaal diintuna de waa nasiixa diinu nasiixa baa la yidhi marka nasiixada dad la bixin weydo de waxa weeyaan waa halis weeye dembigaa weyne nasiixanaad ka tagtaa xasadkaa ku keenay xasadkaa kugu ridi waxaa inaad nasiixadii la yidhi addiinu nasiixa inaguna sala allahu calayhi wasalam mubaayacda ka qaaday saxaabada jarir ibnu cabdillaahi bajil waa kii lahaa baayactu ala baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama calaa iqaami salaa wa iitaa'i azakaa wa iitaa'i azakaa wanusxi likulli muslim aw kamaa qaala qof kastoo muslimiin aan u naseexay ayaa rasuulka igula ballama oo igula baayacta markaa naseexadii xasadku waa kaa hor joogsanaya wuxuu ku xambaarayaa xasadku qofkii xaasidka ahaa cala alwuquuc fii cardi cirdi almaxsuud bilqiibati aw albuhtaan inuu qofkii de cirdigiisa ku dhaco xanto ku been abuurto wuxuu kaloo keeni karaa dunuubtu oo badantuu keenayahay tatabuc cawraat almuslimiin bal cawraat almuttaqiin waalculamaa alcaamiliin waducaati annaasixiin فتبحث أو فيبحث عن السقطة والزلة وتش ويشيع, ويشيع الهفوات والهنات بحجة النقد وبالدعوة والتصحيح والنصح ولذلك قد يتمنى أن يزل عن الحق والإسلام ويرتد عن السنة كما ود الذين كفروا ارتداد المسلمين على جاب إنه تمنيبا قف كنو السنة بك النقضة أو حويان والآن لتش على هل كانوا وقالوا محي حسد كيسي marka cala kulli xaal waa dembigaas waxaas iyo waxaynaan sheeginoo badan buu keensanayaa waa tusaalayaal waxaani marka xasadku wuxuu kutusinaya taasi weynaantiisa dadkuna waxaa la yihahda maa khalaa jasadu min xasad jir xasad ka madhanin baa la yidhi ma jiro cid ilaahay isma siiyey mooyaane bani aadamku xasadku waa wax ku abuuran oo maftuurku ah inta badan jirkooda laakiinse dee in layska difaaco layska saaro dadku ha kala badsadaan oo dadka qaarkood waxa weeyaan xasadkooda ha bato qaarna ha yaraado kii wax weeyaan xitaa badna waa iska difaaci karaa ku yaraana waa iska difaaci karaa haddaad sadde istiisaal ku samaysa waa halis marka qof kastawba qofka kale ha u malayn bilaa hebel baa laga hadlaya xaasidkii hebelkii xaasidka haaye malaqole hebel baa adigu goontahaaga hadalkaa ka eeg goontahaaga ka eegoo wartulo adigu xasadka cidna xaasidaadheh yaa adigu xasadka iska baadh qof kastawba naftaada ka baadh u ka dawey marka hore fain tanju minha tanju min dii cadiimatin wailaa failnii laa yakhaaluka naajiya waa hadalka la yidhi oo kale waxa weeyaan waa halis weeyaan qofka ka badbaada wuxuu ka badbaadaya wax khatara waxa weeyaan dadkana waxaa badan intaan ka badbaadaynba markaan iska baadhno insha allahu hadduu jeer lahaa maanta dee cudurka shaybar hadduu lahaan lahaa waxaan malayn lahaa haddii layna geyn lahaa in wax weyn layna odan lahaa waa three plus iyo four plus meelayn wada noqon lahayn oo meel halisayn wada mari lahaynba laakiinse baalku shaybaar toosa ma lehee laakiinse adigu isbaadh cudur iska baadh maxay bal waxa keena iyo dadka inaad xasad inaad xasado xasadku wuxuu leeyahay cuqubooyin dee adduunyo iyo akhraba markaas qaar waa soo sheegna wax laga qaaday nusuusta hore oo dee kufriga iyo gaalnimadoodu markuu qofku ku rido iyo qatriga muslimiinka iyo sixirkii dee cuqubadood halka waa laga garanaya waxa cuqubada uu keensanayo baqyigiioo kalaa ka mida inaga soo ibnuqayim ibnu xajar ka soo naqlinay inuu yidhi haddii xasadkii lagu daro ficil wuxuu noqonayaa baqyi baqyiguna waa de waa dembi xun oo cuqubadiisa xitaa la sheegay adduunyada in qofkii lagu soo dadejiyayaba yaa ayuha annaasu inamaa baqyukum calaa anfusikum culamada qaar waxay idhahdeen halaaثun man kuna fiihi kuna calayhi albaqyu wاlmakru kii saddexaad muxuu ahaa albaqyu wاlmakru ya wاnakhu wاnnakhu waa saddexdaa nakfiga iyo makriga iyo iyo baqyiga baqyiga waynu hayna aayaddan inamaa baqyukum calaa anfusikum man kuna fiihi kuna calayhi baqyiga maxaa la yidhi calaa nafsika weyan baa ilahay yidhi makrigiina maxaa la yidhi walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlihi ehelkii makrigu kusoo noqda ciddii dhakatar dhigtayun ayuu makriguna naftiisu kusoo noqdaa in ehelkii ciddii ehelka wahayda samaysay nakfigana maxaa la yidhi faman nakatha fainamaa yankuthu calaa nafsihi markaa saddexdaasi waa halis naftaadunbaad dhibaato gaadhsiinaya xadiisna wuxuu ku soo arooray baqyigu inuu yahay waxa weeyaan cuquubooyinka ilahay soo dedejiyo maca maa yadakhlu lahu fi laakhira waxa aakhira loo kaydinayo marka laga reebo adduunyada waxa weeyaan waa dunuubta la sheegay xadiis xadiis saxiixa abu daawud iyo tilmidii warinayaan albaanina saxiixinayo inuu yahay dunuubta cuqubadooda adduunyada qofka loogu soo dedejiyo marka xasadkaa keensanaya haddii ficil lagu daro jasadka waxaan ka hadlaynaayo soo waa soo kookoobaynaaye xasadka sida qofkii lagu ibtileeyey siyaabahu isaga xaas isaga difaaci karaayo waa inaga sheegnay maa khalaa jasadu min xasad marka xasadku waa jiraa kollaybe haddii lagu imtixaamo dee dadka qaar baa dee ku badan yahay ama ficil ahaan u samaynaye sidaa loo daweynaayo wuxuu xasan basri odhanaya raximah اllahu waman maa min aadamiyin ila wa fiihi اlxasad faman lam yujaawis dalika ila ila اlbaqyi wاdulmi lam yatbachu minhu shay qof kasta xasad waa ku jiraaye haddaanu ku darin buu yidhi ila اlbaqyi wاdulmi lam yatbachu minhu shay waxba ka raaci maaya marka waxyaabaha la iskaga duwaynaya waxaa ka mid ah marka hore awalan an yadkura alinsaanu ciidama dembihi dembigiisa intuu leegyahay inaad xasuusato xasadku dembigiisa intuu leegyahay inaad xasuusato ta labaad an yatadakara daraarahu calayhi wa calaa ikhwaanihi muslimiin inaad ogaato oad xasuusato dararka dhibtu ku leeyahay naftaada iyo muslimiinta buu leeyahay oo inuu darar maxdiya yahay aad ogaato ta saddexaad an yatadakara ana alumuura biyadi illahi caza wajal laa maanica lima acda walaa mucdiya lima manac وأن الkhayر كuلa الkhayر فيma اkhtaarahu الlahu taعaalى ilahay saa u doortay u qadaray baa khayrahe waxa weeyaan inaad tiraahdo war maxaan anigu ka bedeli karaa qadarka maxaan u xaasidaya qofkan ma wix ilahay siyan ka celinaya mise waxaan lahay siin baan anigu yeelaya cidna marka qadarka inaad xasuusato ta afraad an yaclama أna الxaasida أwla ضaxaaya الxasad faإna الxasada mucadab mahmuum maqmuum qofki inuu ogaado dhibta cidda ku hayaba isaga inuu yahayba kii kale maba ogaba adun baaba murugaysanoo waxa weya ku dhibaya bahalku markaas adigibaas dhibayaba awalan adaas dhibayaba marka waxaa la yidhi cali bn abi taalib laga wariya radi allahu canhu inuu yidhi xasanna qaar waa ka sheegaanay inuu yidhi lam ara daaliman ashbah bimadluum min alxaasidi maan arag buu yidhi qof daalima oo haddana uga eeg madluum qofka xaasidkaa waa daalim xaasidkii haddana wuxuu og yahay qof madluuma oo la dulmiyey oo dhibaataysan dibnuhu qaninaya waa mahmuum waa maqmuum waa warwarsan yihi waa walbahaarsan yihi waana aalim hadda waxsan dan uxukaya daalim buu ku yihi oo dembi iyo balaayo ku qaadanaya iyo shar markaas adiguu dhibaato kugu haya taana uga tag xasadka taa daraaddeedna xasadka uga tag hadda ilahay dartiib uga tegi weyday khaamisan an yaclama ana alxasada yukadiru calayhi nicma waa tii hormay noqonaysaa qofku inuu ogaado inay nimcadii uu aanu jirhkiisa iyo qalbigiisu doonan raaxa helaynin waayo qofka kale nimcadiisa isagaa niqmo ku ah dad kale nimcadoodii ayaa niqmo ku noqota adigii marka waxa weeyaan وهذه عاaجل عuقubatihi waa cuqubadiisa degdega taas ta لixaad waxyaabaha keensanaya qofka inuu xasadka ka tago ku caawinaya waxaa ka mid ah alqanaaca qofka inuu alqanaaca bima qasama الlahu taعaalى وaqaضى qofka inuu ku qanco wuxuu ilaahay qaybiyey wuxuu ilaahay qaybiyey inaad qanaaco ku yeelato wuxuu ilahay kusiyaad ku qanacdo dad kale wuxuu siiyey inaanad ku xaasidin ta toddobaad waxaa ka mid ah waynu kusoo gabagabeynaynaa ee qofkii aad xasadaysay inaad kula dhaqanto naqiidka wuxuu keensanaya xasadkii oo min qowlan oo ficlin oo qowl iyo ficilba fakafa canhu اladaa dhib haw geysanin qofkaad xasadaysay wabdur lahu اlkhayra wanadaa khayrka waxa weyan waxtar oo waxa weeyaan qofkii waxsiiba aad xasadaysay u tahniyadee markuu faraxsan yahay u tacsiye markuu murugaysan yahay markaa taa waxa laga bela inu kaa kaxeya cudurkii xanuunkii haddaad qofkaad xasida baad tidhaahdo waxa weeyaan aad si fiican ula dhaqantaba ood wanaajisaba adigoo xasadkii dooni meeshaad ka saarto waxbaa ilahi kaa kaxaynaya qofkii la xaasidaya laftiisa waxaa la gudboon asbaab inuu qaato kii la xaasidaayey kii hore waa kii waxaasidaayey ka la xaasidaya laftiisa waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo aliltijaa ila allahi tacaala waalisticaada bihi min shari اlxusaad inuu dadka sharkooda xusaadda ilaahay ka magan galo oo qur'aan iyo adciyo iyo adkaar uu ku magan galo ilaahay sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu inaamray inaynu ka magan galno dadka xaasiyiintaa sharkooda qul acuudu birabbi اlfalaq waxaa ka mid ahaa wa min shari xaasidin idaa xasad marka ilahi wuxuu inaamray qul baa layidhi dheh marka waa amar ayna amray laleeya ilahay ka magan gala sharka xaasidiinta marka taasi waa mid nebiguna sala allahu alayh waslm waa akhriyi jiray waxaa ka mid a asbaabta la qaadanayo taqwada ilaahay oo qofka waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja waxaa ka mid ah tawakulkii waman yatawakal calى اllahi fahuwa xasbuh inaad tiraa xasbiya allah nicma alwakiil waxaa ka mid ah asbaabtaad qaadanayso ee towbadii aad dunuubta ka toobad keenaysay hadal baa jira ibnu lqayim leeyahay odhanayo falaysa lilcabdi ida buqya calayhi wauudiya watasallada calayhi khasmuhu shayun anfaca min atowbati nasuux marka xaasidkii hadduu kuu bato towbada ilaahay baad saadno waxaa ka mid a asbaabta inaad waxa weeyaan u sacyido qofkii ku xaasidaya inaad u ixsaan samayso qofkii ku xaasidaya laftiisii inaad u ixsaan samayso waxa weeyaan wax u hadiyadayso wax u hadiyeyso tahaadu taxaabu qofka waxaa laga yaabaa haddaad uhadiyeyso waxaa laga yaaba qofka haddaanu marka hore aanu xumaanta isaga dadka qaar baa aan weligoodba xumaanta ka bixine laakiin waxa laga yaabaa inta badan dadka qaarkood inta badan haddaad u hadiyeyso ficil fiican tusto qowl fiican tusto inaanad xasidayna tusto waxaa laga yaaba in xasadka inuu ka baxo dadka qaarkoodna waxaaba laga yaabaa marka hore inuu kumooday adigu inaad xaasid tahay marku waa inaad naasix tahaad xaasid ahaynba uu markaa isaguna xasadid ka baxo oo wax maalin laga yaabo ka arkay baa laga yaabaa inuu waxaasuna ku xambaareenba adna ma ogid meeshu kaala qaaday meeshu kaala qaadiya ma ogid qofku ku xasiin baad arkaysaayo isna maalin buu aad si aanad dareensanayn wax kaagaga yimaadeen markaasuu is leeyahy ninkii hebel ma ninkii waxaa ma garanaysa halkaasuu kaaga kaa qaninsan yahi marka adna ma ogid marka haddaad waxu hadiyeyso fool fiican fiican ficil fiican tusto qowl fiican tusto waxaa laga yaaba inu yidhahdo war adaa ismoodsiin shaytaan kuwa khaqaayiree ninkan dee xumaanba kuuma hayo marka qofkii taasna waxay ku tegayaa qofkii inuu ku xaasidaya waad iskaga yaraynaysa xasadkiisii ama uu ku tegayaaba qur-aanka inoo sheegata walaa tastawi alxasanatu wala sayiat facbilati hiya axsan weeyaan marka xasadkiina in layska baadho calaamada badan buu leeyahay hal mid baan ka sheegayaa waxa weeyaan qofka aad xaas qofka xaasidka inaad tahay waxaad isku garan kartaa oo ka mid waxyabaa lagu garan karaayo haddii qofka khayr laga sheego agtaada in aanu kugu dhicin wax iqtimaama ama ikti'aaba ama asafa ama xumaana inaba aana dareemin dadka yara naxdo ninkii hebel waxaasuu hela haddaad arto adigoo naftaadu yara yara booday oo waxaasuu helay iyo khayrkaasuu helay aad ka yara xumaatay waxaad tiraa wallaahi xasad baa kugu jira marka qofkii la xidhiidho u tahaniyadayba adoo xasadkii iyo naftii iyo shayddaanka difaacaya u tahaniyadeeyo faraxii kala qayb kalo waxa weeyaan wanaag u muujiba markaasaa xasadkii tegayaa ood naftaadii haddaad se wax weeyaan dibnaa sii qaniinto ood xanaaqdo waa halis weeye marka waxyaabahaas lagu garan karaa xasadkana kuu jiro marka xasadkii intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa isaga waxaynu ku dheeranaa in qabyaaladda waxba ka damayno badan iyada iyadu waa xasad keenantiisii baynu odhan karna iyada xasadkaa dha iyada qabyaaladdu ardacad waxaa weyaan odhan karnaa waxa weyan ardacadtu bilibaaniha iyadaa nuujisay oo waxa weeyaan xasadku waxyaabuhu dhalo qabyaaladdu waa ka mid qof qabyaalista dad aragto ama mood qabyaalad ku badan tahay oo mid xasad ku badan yihi oo naftayso naf soo kolayn oo wanaag isu quuraynin oon sharaf isu quuraynin oo xumaan waxa weyaan isla doonaysa dadkaas isqabyaaladeenaya oo waxa weyaan qabyaalad kula dhaqmahay qofkii calooshiisa haddii dadku isu wanaagsan yihiin waxa weyaan qabyaalad waxa weyaan dadka ilahay baa wada abuura qof kasta qabiil ka abuuray maxaa keenaya marka yidhaho waa reer hebel qofka ama inaad reer hebel u xumaato ama u calool xumaato reer hebel oo dhan miyay wada xun yihiin haddii qaarkood xun yihiin kooda xunba haddaad doonto bal nacba ilahay dartiiba haddaad doonto ku nac laakiinse inaad reer dhan ama qabiil dhan ama qolo dhan ama waxa weeyaan inaad wada la colowdaad qabyaalad kula dhaqantaa laysa lahaa mubarir waa xasad wax ku xambar wax kale maaha qof xaasada baa tahay iska saar ee qabyaaladda iska dhaaf markaa marka maantana waddankeenu ku badan tahay siyaasadda way ku jirtaa tijaarada iyo ganacsiga waad ka dareemaysaa tacliimta iyo madaarista way ku jirtaa dacwa ila allahi bay xitaa gasha xitaa dacwada iyo waxa weyan culimmadii iyo dacwadii dadka badan ay ka dhex gashay iyo ardaydii marka waxa weeyaan mujtamaca meel kastaba waxad ohan karta xas maanta baasha yadhaha qabyaaladda qofku uu dareemaya oo waddankeena way ku badan tahay waana xasad waxa keenaya marka halaiska daweeyo dadkana halooga halaga daweeyo oo halooga nasteexeeyo walowlaa anii calaa tahaara la akhbartukum bima sanacat bibacdi annaas haddaanan weyse qabi lahayn waxyaabaha qaar baan ka sheegsheegi lahaa dadka qaaraan ka maqmaqlay iyo waxyaabahaan odan lahaan wax weeyaan wax la sheegi karaan ahayna waa waxa weeyaan tahaaraynu iyo masaajidkaynu fadhinaa marka waxaynu sheegi karna maahee baasha kusiidi kuna degmeyne waad dareemaysaan qabyaaladdu meesha marayso hadday tahay siyaasaddii iyo waxa weeyaan dadkii hogaamiyaashaha ama qabiilka hogaaminayay iyo sulaadiintii iyo waxa weeyaan cuqaashii iyo odayaashii iyo culimmadii iyo waxa weeyaan ciyaalkiiba xitaa imika baashi lagu abaabinayaao waxa weeyaan tijaaradii iyo ganacsigii baa la geliyey waxa weeyaan meel kastaba baashii tacliintii iyo waxbarashadii baa la geliyey ummadda waxa weeyaan meel xun bay ku socotaa haddii bahashaas ka qaban weydo xasadkaas iyo qabyaaladda wada socda haddii la joojin waayo waxa weeyaan amniga waxa weyaan in badan wadankan wax ka baabiya waxay ahaydeen qabyaalada wax kala baabiin jir amnigeena weligeenba imse jeer baynu burca ka qaxna bal mar keliya ii sheeg wax kaliyan kaga qaxna qabyaalada ahayn laa yuujad wallah waa qabyaaladu maantadana waxa alladii yuhadid alyowm alamna waalistiqraar huwa alqabaliya weligeed ban waxay baabin jirto qabyaalada maantana waxaad khatarta ku haya amniga wadanka waa qabyaaladu marka laga waantoobi maayo mar kastaba haddana waa waa loo helatum waa loo sacbatumaya waxa weeyaan qabyaaladii ayaa marka culimmadii ardayda iska fogeeyaan iyagu qofku qabyaalad wax allaaleeyo wixii lagaaga tuhmaayo iska foge iskaga foge dadkiina saa lagu tarbiyaday marka ilaa laga soo bilaabo siyaa darradi wixii lagu dagaalamaya qabyaaladun bay ahayd uunu oo dowladdu haddii qabyaalad samayso shacabkiina markaa ay ka kaceen markaas waxaynu ku darnay muxaadaradeena aahaarta xasadka iyo qabyaaladda inaynu wax ka sheegno marka aahaarteedu de waska waa ka soo aragnay nusuusta hadalladii hore aynu sheegaynayba waa ka mid laakiin se haddaynu sheegno mujtamaca gaar ahaan waxyaabahay ku samayn karto xasadku iyo qabyaaladdu waxaa ka mid ikhtilaaf wama ikhtalafa fiihi ila aladiina uutuuhu min bacdi ma jaahum jaa'athum albayinaatu bagyan baynahum marka ikhtilaafka la iskhilaafayo waxaa keenaya xasadkii baa keenaya tafaruq buu keenaya wama tafaraquu ilaa min bacdi ma jaahum alcilmu bagyan baynahum xasadkii wuxuu keenaya in la tafaruqo la kala tago tafaraqu ummadii mujtamaci waa kala tafaruqaya waa iskhilaafaya haddii xasad yimaado meeshii cadaaladdii baa meesha ka baxaysa iyo insaafkii haddii meeshii ay taalo maxay xasad hadduu yaallo iyo qabyaaladii balad waxaa suwani oo qofkii aan xaasidka ahaa ama qabyaaladaysta ahaa laa yucdi kula dii xaqin xaqahu walaa yanzilu الnaasi manaasilahum ma samayn karaya arrimahaas yuqadimu man akharahu اllahu tacala warasuuluhu wayuakhiru man akharahu اllahu warasuuluhu man wayuakhiru man qadamahu اllahu warasuuluhu saasuu markaa ku macaamilaya waxyaabaha aahaartiisa xuxun ka mida mujtamaca uu ku samaynaya xasadka iyo qabyaaladaas waxaa ka mida tacaawunka meesha ka baxaya laa yatacaawunuuna baynahum walaa yatashaawaruun ummaddaa isxaasidaysa isqabyaaladaynaysa ha ka yaab inay tacaawunto wax wada qabsan karanba ma jiraba oo ijtimaaciya oo ka dhaxayn karaaba ina waabaad waaba isxasidayaanbe hadduu kaasi wax qabto kii kale waxaa buu leeyahayba may la go'do may ka xumaato buu leeyahy inuu dhinac la qabto iska badaayo marka madaxda qabsan karaysa oo tacaawuni karaysa mujtamaceennu aad buu ugu dambeeyaa tacaawunka waxyaabaha dadku wada qabsadaan iyo bulshada wada qabsato aad baynu ugu dambeynaa waxaanu ugu badan waxa weyaan qabyaalada iyo xasadkaasa inta badan keenaya tashaawurkii taladii baan meesha imanaynin xitaa dacwadii iyo xitaa culimadda isxaasido xitaa xitaa dacwadii baa baabayso laga tashan maayo laga tacaawuni maayo haddii wax weyn dowladdu isxaasidayso wasaaradihii iyo shaqadii socon maayaan waa wax weyn tacaawunku iman maayo waxyaabaha wax weyn kenya waxaa ka mid a mujtamaca uu athar ku keeni kara waxaa ka mid a mujtamaca noocaasi wuxuu noqonaya mujtamac mutakhalifa fii jamiici majaalaat alxayaa dhinac kastoo laga yahay wuxuu noqonaya mutakhalif xaggii tacliinta xaggii waxa weeyaan akhlaaqda xaggii waxa weeyaan horumarka iqtisaadka iyo dhaqaalaha xaggii waxa weeyaan siyaasadda dhan kasta waxa noqonaya waa ummad mutakhalifa ay noqonaysa mujtamacaas mujtamaca qabyaaladii xasadku ay aafeeyeen waayo tacaawun iyo tashaawur iyo waxdqabsi iyo isu naseexayn iyo khayr la isla jecelyay baan jirinba marka waxa weeyaan xaggee horumar laga helaya marka waxa ku badanaya mujtamacan ay ku bataan qabyaaladii xasad taqaaduca iyo tadaaburka iyo tanaaxurka iyo fitanka iyo qalaaqilka dagaalada iyo fitanka iyo sharkaa ku badanaya mar walba inay isdilaan inay wax weeyaan taqaaduc sameeyaan xitaa waxa weyan wax ku badanaya khuruujta ay ku baxayaan walaaddoodii madaxdooda ay ku baxayaan in wax weeyaan waxoodu waa xasad iyo qabyaalada cadowgooda ka faa'idaysanayo mujtamaca noocaas oo isku diraaya wax weeyaan ka googoynaya qabyaaladu isticmaalaya xasadku isticmaalaya uga faa'idaysanaaya cadowgooda xaqiiqiga ahaa ee gaalka ahaa iska daacdo ka sokeeya mas-uuliyadda lumaysa iyo wax weeyaan walaayadii caamka ahayd baa dayacmaysa haddii xasadka iyo qabyaalada lagu dhaqmo fardiga laftiisa wuxuu geysanayaa aathaar xun buu geysanayaa ay ka mid tahay qofku inaanu wax weeyaan xaasidkaahi laa yahda lahu baal walaa yaslix lahu xaal had iyo jeer wax weeyaan qof maqmuuma oo mahmuuma oo muqta'iba oo aan deganayn cali ibn abi taalib waxa laga weri radi allahu canhu inuu yidhi laa raaxata lixasuud qofka xaasuudka ee xasadka badan lihi raaxa ma laha ma raaxaystaba had iyo jeer warwariyo walbahaad buu ku sugan waxa weeyaan wuxuu ku sugan yahay had iyo jeer dadkeenu ka dambeeyo sidaa mujtamac buu u dambeeyo qofkii xaasidka ahaana had iyo jeer dib buu u socdaa hore uma socdo maalinba maalinta ka dambaysa kasii liitaa qofka xaasidkaa alxasuud laa yasuud bay carabtu ku mahmaada alxasuudu laa yasuud alxasuud laa yasuud weligiiba xaasid muu noqon qof sayida muu noqon wuxuu khasaarayaa ummad mujtamaci buu khasaaraya waayaya markaad mujtamaci wada la wada colamadooda xasido oo iya walaal kuu noqone ehel kuu noqone dadka miyaad ka maarmaysaa qof kasta intaad uga baahantu kaga baahan yihin intaad adigu moodaysa inaad dad ka kaaftoontaad adiguna laguma baahna marka waxa weeyaan ruba akhin laka lam talidhu umuka baa la yidhahdaa walaal aani hooydaa dhalin badana imisa qof ilaahi ku anfacaya waxa weeye haddana aani hooydaa dhalin marka dadkaad wada xasidayso qaar baa laga yaaba inaad ku anfici lahaayeen oo dad xasid ka dayn lahayd qof wanaagsanow ad wax badan fayda kale laga yaaba waxaa laga yaaba qofkii culamada wax ka baranaya ad xaasido oo sheekhkii ad xaasidaba ood ka tagto cilmigii waxbarashadii hosodiga maaha khasaare maaha ku dhacay qof kale waxaa laga yaaba majaalaad kale ka anfici lahaa cilmiga haddaan ahayn xitaa ayayd xaasidaysa marka dadka waad khasaaraysaa marka adiga khasran khusraan ku jira marka n waxaa la yidhahda oo kale ka mida alxasuudu qadban cala alqadar qadarkii buu cadhaysan yahay walqadaru laa yuctibu qadarkuna waxa weeyaan dee ictaab iyo cudurdaar iyo waxa weeyaan dhaahin iyo xaalmarin iyo raalli howl qadarkuna odhan maayo weligaa way cadhaysan bu kuli qadarkuna laa yalqa akhaahu biwajhin طلق أو طلق لا يقاو بوجه طلق طلق ملانكم ربيا في مركا وقت حديث سؤال وري حويا لا تحقرن من المعروف شيئا أن ولو أن ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق ولكن أقول لكم أنت وجه فرنا ها هاتي قف حاسد ولي قد تمس من كراي مركو قف كاركابو قف بوري إنه حاسدية إن وجه بشوش كلكم أو فرفران أو سيف عن ولا ترحيبي هكا يابي marka wax weeyaan waa sunnuhu ka tegayo iyo khayr uu mar walba dayacaayo waxaa ka mid a waxyaabaha uu qofka ku samaynayo sayu inuu qofkaasi noqdo sayu dani lilaakhariin qof haddii jeer dadka dan xun malaynayo oo isagaa dee xunoo dadkii wax mudeen wada xun yihiin way xaasidin wada yihiin marka qof kasta wax mudeen xaasid yahay inuu qabyaaladaysta yahay hadduu isagoo qabyaaladaysta noqdo ee idaa saa ficlu lmar'i sa'at dunuunuhu wasadaqa maa yactaaduhu min tawahumin wakii mutanabilahaa marka calaa kulli xaal waxyaabahaasoo dhan buu keensan karayaa qofkii xasadkii inuu u keeno waxaan kusoo gabagabaynaynaa nasiixo anugu naseexaynayo walaalahay iyo naftaydaba oon leeyahay fayaa aalib alcilmi irba binafsika an alxasad alqabaliya fainahuma wallahi jaahiliyat jahlaa wa fitnat camiyaa iska ilaaliya dhallinyaro ama waxba ardayg inaad xasidaan waayo waxa weeyaan waa waa fitno iyo waxa weeyaan iyo khatar weeye oo qalbigii mutalawadka ku ahaa xasadka iyo qabyaaladdu waxa weeyaan waa qalbi xun oo nijaasaysan nuurka iyo iimaanka iyo cilmigii iyo fahamkii kitaabkii qur-aankii sunnadu ma gelayaan cilmigaad baranaysa xitaa tacsiir ka gaadhi maysid fiican alla wuxu uhi tabaaraka wa tacaala laa yamasuhu ila almutaharuun qur-aanka baa la yidhi ma taabtaan calaa axdi tafsiireyn dadka daahirkaa mooyane dad kale cid kale ma taabato wuxuu ohanaya ibnu taymiya raximah allahu tacaala faida kaana waraqahu أو ورقه لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة وحياها لو يقنان محي أرنتاني التفسير كلو يقنان تفسير الشاري ومعنى وكلا صبح يا شيخ معانيه كلا وأنه تفسير تفسير كسوف يضو كلا مركي لا يمسه إلا المطهرون أي شيخ الإسلام ابن تيمية أنا وحكا قاطع سيدا أنا وراقديس أو تابعين أنا كتابك مصحف أو تابعين qof aan daahir ahayn ama dahaaradii kaamilkeeda la yidhahdo ama tii naaqiskeda la yidhahde qof aan daahir ahayn aan u taabanaynin macnihiisana buu yidhi ma taabto oo qalbiga ma galo qalbi aan daahir ahayn waana xaqiiqa arrintaas qalbi aan daahir ahaynna macaanihii qur-aanku ma gelaayo waidaa kaana almalaku laa yadkhulu beytan fiihi kalb falmacaani alatii tuxibuha almalaa'ikatu laa tadkhulu qalban fiihi akhlaaqu alkilaabi almadmuuma xadiiskii kale sheegaya laa tadkhulu malaa'ikatu beytan fiihi kalbun aw suura xadiiskaa laftiisa ayuu isna ka qaadanaya tafsiir shaari ama ama macnay shaari ka qaadanaya wuxuu yidhi sheekhu haddaanu gelaynin malaa'igtu guri ay ku jiro hadday malaigtu geli weyday macaanida ay malaa'igtu jeceshahayna ma gasho qalbi ay ku jirto akhlaaqdii kilaabtu xasadku ka mid aha marka akhlaaqdaa xunxun ee wuxuu kuu diidayaan macaanidii qur-aanka inaad fahanto waata laga weli culimada qaarkood inay yahdeen waxaa filaya sahl ibn cabdillahi tustari inuu ahaaye laa yadkhulu alcilmu fii qalbin wa fiihi maa yakrahahu allahu tacaala cilmigu qalbi ma galo isagoo qalbigaaga ku jiro wax ilaahay nacaayo marka xasadkii iyo balaayadu dabada ku watay o dhan qalbigaaga ka buuxaan ee baabiyen iyo qabyaaladii qurun waxa weeyaan fahamkii iyo kitaabkii ilahayna ku galaan ya saasrifu can aayaati aladiina yatakabaruuna يتكبرون في في الارض مش ما هن ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ما هن ايات او خونيا سفيان بن عيينه ساصرف بغير الحق waxaa la yidhi waxaan ka leexinaya aayaadkayga kuwa isku kibrinaya arlada xaqdari isku kibrinaya sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu odhanayaa waxaa laga leexinayaa fahamka qur-aanka anzicuhu canhum fahma qur'aan waxaan ka qaadaya ba ilahay yidhi aayadda ku fasira in looga jeedo fahmka qur-aanka qur-aanka fahmi maayaan marka kibirkii waxasadkiina dee dabada isku wateen ee labadii dambiyi ugu horreeyey ahaa ayaa la yidhi qofkii ku dhaqma qur-aanka fahmi maayo xasadkiina waa kasii daran yahay haddaanu ka darnayn kama sokeeyo isaguna marka qur-aankii inaad fahmi weyday iyo sunnadii oo waxa weeye aad alfaadun xaadiriso aad macnaheeda istidraakaynin oo aan adigu istinbaad ku samayn karaynin oo aanad waxba ka fahmi karaynin waxa weeyaan waxa ku keeni kara waxyaabaha qalbiga galaya ee qalbiga baabiinaya ee kuwaanu sheegay ka mid tahay markaan waacda xasadka waxa ugu xun ayaynu odhan karnaa ka ka dhacaya tulaabu cilmiga iyo ducaadda fain kunta laa tastabcid baynu leenaha an yaqaca alxasadu min jaahilin oo min daciifin nafsin liqilati iimaani waqilati cilmin لكنك تأسى وتتألم حينما يقع من أناس عرفوا الحسد وشره وعرفوا دمه وإثمه وإثمه حملوا من العلم وعرفوا أو حملوا على حملوا من العلم وعرفوا من الإيمان ما كان حريا أن يسدهم عن مثل هذا الخلق الدميم marka qofkii cilmiga lahaa iyo qofkii daacigahaa hadduu xasadku ku xun yahay cid kastaba iyaga si gaar ugu sii xumaanaya waayo alle markuu sheegay wuxuu yidhi wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq marka xaq markuu caddaaday ka bacdi way ka sii daran tahay intaanu caddan ka hor marka qofkii cilmiga lahaa xasadku isagoo wada xun kii cilmiga lahaa waa kusii xun yahay waa kusii xun yahay marka halayska ilaaliyo qabyaaladan ummadda halooga digo halayska ilaaliyo waxyaabaha qaarkoodna qabyaalad ma aha oo waxyaabaha qaarkood dadku qabyaalad wax kastoo dadku ay qabyaalad moodaan dadku hadday tusaale ahaan iminka magaalada haddii la degan yahay ama tuula ha ahaatee ama mid weyn ha ahaatee ama mid yar ha ahaatee hadday beelu kala degan yihiin meelo qabyaalad maaha qaar baa ohanaya maxaa loo qaybiyey magaalada ee daantaana reer hebelu tagaan daantaana reer hebelu tagaan oo qabyaalad waa qabyaaladaas maaha waqtigii saxaabada waa jirtay oo wax weeyaan manaasil bani camr ibn cawfaa jiray waxaa jiray wax weeyaan duur ama manaasila deganaayeen bani waxa bani cabdilashhal waa kii nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalama khayra duuri markuu sheegaya duurta kala fadilayey kala qaadqaadayay marka saxaabadu kala degdegi jireen sida labada nin walaala ahaahi ay laba guri u kala degan yihiin labada reer ee isku wada degan waa kala degi karaan laba xaafadoo kala degi karaan qabyaaladda maaha in la isku gartaa war reer heel baana ninku hadduu yidhahda qabyaalad maaha qabyaalad maaha hadduu istacriifinaayo aanu faan uga jeedin iyo fadhaba kale iyo wax kale haddii masaajida iyo maxalaad iyo meelaha qaarkood lagu magacaabo meeshii reer hebel ama tuulooyinka ama waxyaal la mid ah oo litacriif walila masjidkii reer hebel qabyaalad maaha waqtigii saxaabada waa jirtay masjid bani zureyq ayaa jiray masaajida kalea jiray oo culimmada sheegaya masjid bani cabdilashhar iyo masjid bani xaarifa iyo masaajidaa jiri jiray masjid bani salam salima aw bani salama bani salama marka masaajidada haddii iyo meelaha lagu kala magacaabo qabyaalad maaha qabyaalad waxa weeyaan qofkiinu si xun istiqdaamsado ama dadka ku cadaaweeyo ku xasido ama uu ku faano anaa reer hebel anaa kana anaa kana ama uu dadka kale reer kale ahaa uu ku xumaynayo ku xaasidayo ku xaasidayo labadaas baa qabyaalad noqonaya hadduu se aanu sidaa u isticmaalaynin qabyaalad noqonays marka insha allahu tacala intaasaan ku khatimaynaa muxaadarada